بsم الlh الرحmن الرحيم الحمd للh رب العاalمين والصلاaة والسلام عlى أشرف المرسلين محمد بن عبدالله وعlى آlه وأصحاaبه الطيبين الطاهرين وmن تبعهم بإحسان إlى yوم الdين أmا bعd bاab الوضuء wayse qaadka ayuu u baab yahay waa baabka afaraad culimmadu waxay dhahan wuضuu markii la dhahdo oo waawga la godo waxaa looga jeedaa ficilka oo weyse qaadashada ah camalkaa aad samaynayso oo wejiga aada dhaqayso oo gacma aada dhaqayso ficilkaas yacni weyse qaadashada ayaa wuduu la yidhaahdaa markii la godo haddii waduu la yidhaahdo waawga la kor dhigana waa biyaha iyo waxaad ku weyse qaadanayso tan kale waxa weeye baabkan wuduua wuxuu ka mid yahay min maqaasidi dahaara dahaarada maqaasideeda ugu waaweyn oo wax badan annagii soo sheegnay baabkan dahaarada saddex qaybo u qaybsama maqaasid macnaa wax loo qostaayo very importantkii muhiim ah iyo wasaa'il waxa maqaasidaa wax lagu gaaraayo iyo wasaa'il lwasaa'il wasiiladaas wixii lagu gaaraayo maqaasida ugu waaweyn waa wayse qaadka inaad wayse qaadatid ood xadadka iska reebtid qubayska oo xadadka akbarkaa iska reebtid tayamumka oo haddaad biyo weysid aada gegabaysanaysid najaashada la iska daahiriyo markii marada ay kaa taabato waa maqsad weyn waa iyo dibaaqa magdaynta ilaa haragaana kaa najaasa ma gar amay kaasi wuxuu ka mid yahay ahe ah iyo dibaaqa ma garan kuwaas marka waa maqaasidii waa wasaaishiina waxaa weeyaan waa weelasha biyaha lagu shubanaayo maya wasaaishii waa biyihii lagu weyse qaadanayo iyo waxaad najaasada isaga dhaqaysay biyihii iyo caradii aada ku gabanaysad ama biyihi aada ku qubaysanaysay iyo wixii aada ku megdaynaysay wixii aad wax ku megdaynaysay oo haragga baktiga aada ku megdaynayso quradka iyo deebta waxyaalaha aad soo qaadanaysid waa wasiilo aada ku gaaraysa daahirnimada wasaa'ilul wasaa'ilna waa weelasha iyo hargaha iyo weelasha aada biyaha ku shubanaysid iyo haragga aada biyaha ku shubanaysidna waxaa la yidhaahdaa wasaa'ilul wasaa'il ilaa biyihii meel cidlaamay kugu submaan weelay u baahan yihin soo maa ma garanta weelkii ama haraggii ayaad u baahanta wuduugu marka wuxuu ka mid yahay maqaasiduu ka mid yahay wayseqaadkuna waxaa weeye waa shuruudda salaada shuruudaha ugu waaweyn wey salaadu shuruuday leedahay alطahaara dukhuulu اlwaqti istiqbaalu اlqibla soo ma ahayn iyo adahaara min alxadat iyo dahaarat min anajaasaat waa intaas marka wayseqaadka dahaarada ayaa ugu weyn shuruudiisa si uu nabigu yidhi calayhi salatu slam xadiid saxiixeyn ku yaala ou yidhi nabigu calayhi salaatu salaam ina allaha laa yaqbalu salaata axadikum idaa axdata xataa yatawada ilaahay qofkiina salaadiisa ma aqbalayo haddii ay xadad uu ka yimaado wax weyse jaba ay ka yimaado ilaa ay ka weyse qaato nacam ilaahayna fariidladiisa iyo faradnimadiisa qur-aan ku soo dejiyey aayat lmaa-ida yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum weydiyakum marka culimmadu waxay isku khilaafaan ma maka ayaa lagu waajib yeelay mase madiina aayadda kusoo degtay waa madiina waa madaniyaddu waa marka culimmada qaarkood waxay u badiyaan inuu madiina uu kusoo degay wayseqaadku marka fadiilo badan buu leeyahay gaar ahaan qofkii xafida oo mar kastaba weyse qabo xataa habeenkii in lagu seexdo iska dhaaf marka aada soo jeedeen fadliladaas waxaa ka mid ah xadiidka uu muslim wariyey can abi maalik alashcariy uu yihi nabigu adduhuuru shadru liimaan wayseqaadku waxaa weye waa iimaanka nuskiisa waa nuski kaleba salaada macno kale maa loo jeedaa calaa kulli xaal waxaa kaaga filan in lagu yidhi iimaanka kaloo barobar way dahaaradu fadli badanaana ku soo arooray oon axaadiidtana ku arki doonno waxaa laba xadiida ku soo aroortay xadiid oo wariyey imaam muslim iyo xadiid maalik oo wariyey min xadiidi cabdullaahi sunaabixi ninka la yidhaahdo ana rasuula lahi sal alla alayh wasalam qaala wuxuu yidhi idaa tawada'a alcabdu lmu'min hadduu weyse qaato balwaysada wanaaggeeda intusayna aan rabaa inaan la ogaano famadmada oo weyse qaato kharajat alkhataayaa min fiihi qaladkii iyo gefkii dembigii oo afkiisa ku geystay luqluqashaasay soo raacayeen weli sakaa'irtaa loo jeeda waida stanhara hadduu sandaarso oo biyaha fiiq intuu yidhahdo haddana uu soo siimiyo kharajat alkhataayaa waxay ka soo baxayaan min anfihi sankay ka soo baxayaan sanku soo u gefi karaa ha dhico karto inaa qof mu'minoo ku soo mar aad xaqirto sanka haddaa ka qabsado qalad soo maa ya qofaa waxay isdhihi kara sanka qaladka dhici kara waa maxay soo maa qofaa sanka u taagtay ama qofaa kusoo agmar kusoo maraa sanka qabsato saante soo xaqiraad maahano dembi maaha ama sankaa u balooliso qofka adigoo xaqira waxaasoo dhan waa laga qaban karaa nacam haye ama beenaa ka sheegto waxaan uraynaa tiri qofaa tiri waa soo uraya wax beenahaad ka sheegtay marka oo sankaagii aad been aad maarata aad ka sheegto waxuuso urinaa tiri waa uri waxaasoo dhan marka waa waa waa dembigiisay noqon karaa haye fa idaa kasala wajhahu kharajat alkhataayaa min wajhi ayay ka baxdaa xataa takhruja ilaa ay ka baxdo min taxti ashfaari caynay indhaha xisribyaalkooda indhaha baararkaas ay raacaysaa marka bal yaa ka wanaagsan indhaha dembigood waa badan yaho gaar ahaan cawraadka iyo waxyaalahan maarata isha ku dhacaysoo dhan ayaa ka mid ah fa idaa qasala yadihi haddii ou dhaqo kharajat alkhataayaa min yadiha ayay ka baxdaa xataa takhruja min taxti adfaar yadihi cidiyaha hoose dunuubta ay raacayaan gacmaha dembigood waa badan yaho wax ku dil iyo tirkaa xaaraana ku taaba iyo waxyaalahaasa ka mid ah fa idaa masaxa bira'sihi hadduu masaxana kharajat alkhataayaa min ra'sihi xataa takhruja min udunay madaxiisa intay ka soo baxday labada dhigooday soo raacaysaa idaa labada dhigood waa arki doonaa min ra'sihi ka mid yihiino marka madaxa la masaxay unbaa la masaxa waa arki doonaa oo biyaha madax xataa lagu masaxo biyo gaar looma soo qaado marka isku xugnaa la siiyey labadooda madaxay ka mid tahay waidaa qasala rijlayhi haddii ou dhaqana kharajat alkhataayaa min rijlayhi ayay ka baxdaa xataa takhruja min taxti adfaari rijlayhi cidyaha luga oo lugtada meelay u socon kartaa qalad ah oo xaaraam ah maxbay haraati kartaa dembigooda iyadana waa badan yihi dembigii kasbo kara ilaah naga koriye subxaana wa tacaala haye xadiidka aan bilowna can abi hurayrata radi allahu canhu can rasuuli illahi sal allau alayh wasalam wuxuu ka wariyey qaala wuxuu yidhi lowlaa an ashuqa inaan dhib haddaana ka baqaynin calaa ummatii ummaddayda la amartuhum waan fari lahaa bisiwaaki maaragtay rumagii maca kulli wuduu'in waysaqaad walbaba akhrajahu maalik wa axmed waannasaa'i wa saxiix ibnu qusayma waana sidaa xadiidku waa saxiixu waay bukhaari iyo muslimna waa wariya laakiin bilafdi maca kulli salaati la amartuhum bisiwaaki maca kulli salaa halkaa marka waxay ku tusinaysaa rumaga ahmiyadda uu leeyahay waysaqaadka iyo salaadaba ilaan waxaa qofku markuu tukanayo ilaahay buu la koodaya la faqayaa subxaana wa tacaala malaa'igtuna waxaa le afkay afka u saaraysa marka inuu nadiif yaho ilaahay waa ku yidhi khuduu ziinatakum cinda kulli masjidin quruxdiina qaata iyo ziinadiina markaad tukanaysaa masaajidka oo keliya maaha gurigaaga haddaa ku tukanayso laba caloo dilfaa inaad soo qaat maahan ama qamiis ama macawis fiican iyo shaati iyo dhar fiican oo qurxoon aa ku tukatid waa nacam rumaguna waa sidaasoo kale laakiin nabigu ma waajibinoo waxuu ka cabsaday in maaragtay ummaddu ay mashaqo ay ku noqoto ilaa qofki ama waa degdegsan yahay ama markaas rumay ma heli karo waxyaalaha dhibaataa ka gaari karta marka marka nabigu kuma uusan waajib yeelin laakiin marka ahmiyaddiisay ku tusinaysaa oo nabigu waxay su u waajib yeelin nabigu waa ra-uufun raxiimo ummaddiisa ayuu mashaqada iyo dhibka u diidaay saa darteed marka waa sunno weyn waayo qofkii heli kara inuu ku dadaalo axwaasha ay sunnadiisu ugu darantaana waxay markuu qofku wayse qaadanayo ama tukanayo iyo markuu qur-aanka akhrisanayo uu cibaadaysanayo iyo markuu afkiisa uu doorsoomo waa ama cunto uu cuno ama aamus badan ama hurdo uu ka soo kaco mararkaas sidoo kale gurigiisa markii uu soo galo oo meelahaas inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam rumag uu ku bilaaban jiray waxaa kaloo laga qaadanayaa weysadu inay ka kooban tahay waxyaalo sunna oon waajib ahayn iyo waajibaad inay ka kooban tahay oo nabigu calayhi salaatu wasalaam amra waajibaan fari lahaa buu yidhi haddaysan ku dhibtoon laakiin maxaa la faray waxaa la faray amra nadbin ayaa la faray amar oo sunna ayaa la faray can abi hurayrata radi allahu canhu can rasuuli lahi sal alla alay wasalam qaala wuxuu dhahay lowlaa an ashuqa inaan dhibo haddii lala yahay oona ummadeyda dhibaynin calaa ummati ummadeyda wax dhibaataana usoo jiidaynin oo dhibaatay kala kulmaynin laamartuhum waxaan fari lahaa amra wujuubin amar oo waajiba bisiwaaki rumayaan fari lahaa maca kulli wuduu'in markastay weyso qaadanaya ama maca kulli salaatin riwaayadda saxeenkasay soo aroortay waxaan lagu jamcin karaa haddou markaa hadda uu weyse qaadkii uu ku soo weysay soo soo rumayo ee markuu salaadii uu tukanayo haddana ruma inuu cusboonayso looma baahno haddou meeshan qol oo kusoo weysaystay ama gurigiisoo kasoo baxay rumay kusoo salaaddii hadduu istaagayo waaba rumayanya laakiin hadduu goor hore weyse qaato oo kale oo salaadii ay waqti ka soo wareegto waqti afkiisa uu doorsoomi karo markaas waxa weeye isagoo markii hore weysada u rumayday salaadana waa u rumaynaya maadaama waqti u dhexaysa afkii uu doorsoomi karo akhrajahu malik wa axmed waanasaa'i wa saxbi bni khuseyma wa can xumraan waxaa laga wariyey ana cuhmaan radia allahu canhu cuhmaan binu cafaan dacaa biwaduu'in weyso u yeertay fiira wowga haddii markii la kor dhaway waa weyse qaatay lama dhahayo waduu'in biyo weyse qaadku u yeertay wowga haddii la kor dhabo waxay noqona biyaha lagu weyse qaadanay fagasala kafayhi alaaa maraat marka weel oo af bannaana biyihii loogu keeno ma ahan kirlo oo afkiisa uu xiran yahay waa weel af bannaan laakiin marka hore gacanta laqayo bannaankaa lagu dhaqaya uma madmada wou luqluqday wastanshaqa wow biyihiiba sandaarsadoo istinshaaq waxaa biyaha oo sanka neefta oo saafiif oo ku yihahdo kor ugu qaadi kara istinshaaq wastanhara ma garata biyihiiba iska soo duufiya istinhaarka waxaa biyihii aada kor u qaatay fiif markaa iska soo tiraahda istinhaar la yidhaahdo uma gasala wajhahu halaaa maraatin wejigiisuu saddex goor dhaqay uma gasala yadahu lyumnaa midig gacantiisa midigtaahu dhaqay ila almirfaqi xusulka alaaa maraatin saddex goor uma alyusraa bidixdou dhaqay midla daalika sidaas oo kale macnaa sidii hore u dhaqay ila almirfaqi oo saddex goor ah uma masaxa bira'sihi madaxiisa ayuu masaxay uma gasala rijlahu lyumnaa midigtiisa lugtiisa midig ayuu dhaqay ila alkacbayni labada anqow inta laga gaaro alaaa maraatin saddex goor uma alyusraa bidixdiibuu dhaqay midla daalika saddexdii goor uma qaala wuxuu yihi ra'aytu rasuul lahi sal alla alayh wasalam rasuulkaan arkayo tawada'a naxwa wuduu'i haada sidaanoo kale u weyse qaatay ficilkii intuu sameeyey ayuu yidhi sidaanoo kale u weyse qaatay weliba wuxuu ku daray markuu rasuulku weyse qaatay xaafid ibn xajar wuu iska gooyey kitaabka ikhtisaarka dhigaayo man tawada'a naxwa wuduu'i haada uma sallaa ragcatayni laa yuxadidu fiihimaa nafsahu gafara allahu maa taqadama min dembi qofkii sidaanoo kale u weyse qaata ee laba ragca tukada haddii salaadda waajiba markaa ay taagan tahay tukada ama salaad sunno ah ma garad oo markaa ku khushuuco sheekada nafta iska ilaaliyo ilaah waa u dembi dhaafaya xadiidkan cuhmaan baa saxaabiga nabiga ka wariyey ah laakiin xumraan ayaa ka wariyey xumraankana waxaa weeye waa nin addoon u ahaan jiro markii dambena uu xoreeyey axaadiid badanna ka wariyey waxaan la yidhahdaa xumraan ibnu abaan mowlaa cuhmaan cid kaloo sii taqaan lama arko oo gaaladii uun lasoo furtoo la addoonsado ahaa waqtiga abibakar khaalid bin waliida marka usoo diray cuhmaan nin fiican oo ahaya markuu arkay wanaagiisa uu iska xoreeyey marka axaadiid badanuuna ka wariya wuxuu dhintay shan iyo toddobaatan sanadka hijrada markii uu ahaa can cuhmaan uu ka wariyo waa cuhmaan ibnu cafaan ibnu abilcaas waa min bani umey bin cabdimunaaf nabiga cabdimunaaf isaga soo dhaxa afarta khulafada raashidiinta waxaa ugu nasab dhow nabiga calayhi salaatu wasalaam cali ibnu abi aalib ibnu cabdilmualib cabdilmualib saas oo dhan cali waa ilma adeeruna waxaa isugu xiga cumaan cabdimunaafi isaga soo dhacano awowgiisa koowaad waa cabdilmualib awowgiisa labaad waa haashim awowgiisa saddexaad waa cabdimunaaf cabdimunaafe marka cumaan isaga soo dhaca ninkan cumaan waxau ah radi allahu canhu dadkii waagii hore islaamay markay dacwadu cusbeed nabiga calayhi salaatu salaam raggii weliba abubakar uu soo jiiday uu ka mid ahaa nin taajiroo aada u qiimo badanoo u sadaqo badanna waa ahaa waana saabiqiintii awaliinta sharafna waxaa ugu filan nabiga calayhi salaatu salaam laba gabdhood uu leeyahay iyo isaga daba mehoreeyey ruqiyaa la siiyey markay ka dhimata ayaa gabar kale ugu dara nabiga ale umu kalsuum ugu dara tii marka ka dhibatana waxaa li tu saddexaad noo istaashaa laakiin markaas maba joogin faadima ugu yarad faadimana markaas caliyaa qabay radi allahu canhu waana ninka saddexaad xagga saxaabada fadliga ummaddan markii nabiga laga reebo abubakar oo fadli badan cumaraa ku xiga cuhmaanoo ku xiga xadiidka saxiixun ku yaal bukhaari uu leeyahay saxaabada kunaa nufaadil oo nukhayir bayna asaxaaba fanaquulu abubakar uma cumar uma cumaan nabiguna nooma diidi jiro radi allahu canhu arda waana ninkii jeyshulcusra jeyshkii tabuuk ninkii zaaday ee nabiga uu yidhaha calayhi salaatu wasalaam maa dara cumaan maa facala bacd wax kastaoo qaladaas lacal hadduu ka dhaco waxba kama dhibi maayo dadka marka khawaarijta dad aan iimaan lahayn ayaa durduro wax ka sheega laakiin qofkii cumaan wax ka sheega ama waa khaariji ama waa shiici raafidiho khabiid ama qof ahlu sunna ah cumaan maba caayo radi allahu canhu arda rasuulkaa yidhi alaa tastaxyii alaa astaxyi man tastaxyi minhu malaaig malaaigtu ninkay ka xisho cumaan ka xishoona khilaafadiisana cumaray ku xigtay markii cumar la dilay radi allahu canhu shahiid noqday ayuu qabtay sanadkii afar iyo labaatan hijriyada bilowgeediiu qabtay waxaana la dilay shan iyo soddon hijriyada markuu ahaa nimankii khawaarijta ahaa ay dileen radi allahu canhu isagoo shahiido ayuu dhinto madluumoo laga gardaranya xadiidkan marka waxaa la yidhaahdaa waa xadiidka ugu fiican xagga weyseqaadka u kaamilsan sida zuhri iyo culimmadii taabiciinta ay dhihi jireen ee fuqahadu markay weyseqaadka ay kala qaadayaan furuud iyo sunan ayay u kala bixiyaan laakiin saxaabadu markay dadka ay bari jireen wayseqaadka kaamilka oo oo kaamilka oo sunnada iyo faradkiisaba wata ayay bari jireen waxayna ku bari jireen ficil oo tadbiiqi ah insha allah marka baabka dhammayno baaldig iyo biyaan soo qaadanaynaa si aan sunnada u dabaqno oo dadka hortiisa aan ugu weysaysano insha allahu tacaala marka baabul wuduu marka aan ka baxno sidii axaadiidta oo saxaabadu waxay ahaayeen inay had iyo gooraale waxau dhi jira kaaliya salaadii rasuulkaan idin tukanayna oon idin tusayna idin barayna kaaliya sidii rasuulku waysaqaajo oo wayse qaadanayna kaaliya xajkii rasuulkaan idin bare saasay dhi dadka umuurta diintaa aada loo bari jiray ma garan saasay ahaan jireen radi allahu canhu ardaa marka in sidii la yeelo laakiin qofka haddii waa shuruudii intaan waa arkaanti waa intaan intaanaa sunna la yidhaahdo qofkii wayse qood qurxoon kama qaadanayo waa inuu sifadii la tuso oo loo sheego wey can xumraan ana cumaana radi allahu canhu dacaa wuxuu u yeertay biwaduu'in wayseqaad faqasala wuxuu dhaqay kafayhibow alaaa maraatin u dhaqay waa faraxasha bannaanku faraxasha saddex goorou dhaqay weel afka bannaanuna soo qaatay uma madmada marka taasi waa sunno shaki male laakiin waa suno inaad tiraadid keliya maana waa inaad dabaqdid waa sida rasuulka u tukatid ood faraxalatid waa uma madmada wow luqluqday wastanshaqa wowna sandaarsaday wastanhara waana iska duufiyey madmadada iyo istinshaaqa waa noo imaan doonta sida sunnada waxay hal sacab intaad soo qaatid ood qaar ka luqluqatid qaar kale sakan diif ku siisid inaa markaa aa iska soo diifisid biyihiina afka intaa ku wareejisid oo qashinka isaga soo shugta aad markaa soo daadisay culimmada shaaficiyada waxay ka cabiraan sunno laakiin axaadiidta sidoo ku tusinaysa nabigu marnaba kama oosa tegin marka inay waajib tahay iyo culamo badan ay rajaxaan marka waa sunno inta la dhaha fududaysanin culamo badan waxay leeyiin waa waajib qasl wejhayna soo gelaysa sababtoo nabigu markuu wejiga intuusa dhaqin wuxuu ka hormarin jiray inuu luqluqdo uusan daarsado ficilkiisa marka inaan la sahlan uma asla wajhahu wejigiisau dhaqay alaaa maraatin saddex goor culimmaduna markay wejiga ay xadaynayaan waa meeshaas foodaa timaha ay ku dhammaadaan ilaa halkaa lafgarka dheerarka wa min aludun ila aludun iyo labada dhegood inta udhexaysa intaasoo dhan magarata waxay dhahan culimmadu qofkii salxo dheer dheer leh meeshaan salxooyinkan timaha galay oo saasa kuma jira meelaha adiga timaha waa geerkooda fooda iyo meelahan ku aadan intaas laakiin salxii hadday halkaa usii dheeraadaan ama bidaarta ee madaxiiba ay dhammayso qofkii inta cad lasoo dhaq lama lama dhihi ama qofkii salxadii saa usii godan yihiin ma garan qasab kuma aha uma asala wajhahu alaaa maraat uma asala yadahu lyumnaa ee sida wejiga loo dhaqi jirana nabigu calayhi salaatu salaam dhowr gooruu sameeyey gacanta intuu biyaha kusoo qaatay waa ku wada dhaqan hal gacan intuu gacan biyo kusoo qaatay labadii gacmood wejiga waa ku dhaqan intuu labadii gacmood biyihii kusoo qaatan waa ku wada dhaqan mar kolle waxaa fiican labada gacmood in lagu dhaqo ilaa waa xibin weyno biyihii waxaa dheci karta iyagoon si fiican u kala gaarin inay daataan marka ama gacan kusoo qaad ama laba gacmood kusoo qaade inaad labada gacmood ku dhaqo marka way fiican tahay uma qasala yadahu lyumna ila almirfaqayn midigtiisou dhaqay ilaa xuslada loo gaaro alaaa maraat marka ilaadan bimacnaa maca waayo axaadiidtaa caddaysay oo xadiid abu hurayra jiro oo muslim wadiyey ou leeyahay gacantiisou dhaqay xataa sharuca fi lxadu ilaa mirfaqaynkii wax yar oo soo dhaafo ilaa si haddaa mirfaqaynka uu ka mid yahay in cududa wax yar lasoo geliyo cududa wax yar inay soo galaan si loo hubsado xusullaynka iyo inta ku aadan oo daa'irada inay dhaqantay wax yaraa soo gelaya markaas uma alyusraa midla daalika bidixdii oo sidii oo kale u dhaqa saddexdii goor uma masaxa bira'sihi madaxiisoo masaxay marka kulli hila kuma jirto halkan bacdigiisoo masaxana kuma jirto intoo masaxana kuma jirto waa maratan waaxidatan miya maratayn alaaa walidaalika madaxa culimmadu laba dhinaca iskaga khilaafa dhinac waxay leeyihiin ma saddex saddexaa sida maaragtay xibnaha kale mase waa hal mar keliya sida u badan axaadiida saxiixeyn ku taalla inuu iska idlaaqo uma masaxa bira'si wa madaxiisoo masaxa oon tiro la sheegi iyo in la caddeeyo la yidhaahdo maratan waaxidatan saasaa u badan marka sida xoog gale waa in hal mar la masaxo laakiin way soo aroortay xadiid abi daa-uud iyo ku soo aroortay inuu nabigu saddex goor masaxay madaxa ama laba goor masaxay xadiid arubayc binti mucawad gabar la yidhaahdo inuu laba goor madaxa masaxay riwaayaat xadiidka cusmaan abu daa-uud oo wariyana saddex saddex inuu masaxay laakiin haalibka maaha haalibka sida loo badan yahay ma ahan sida badan inuu hal mar masaxo amaa madaxa kulligiisa maa la saxa mase jusigiisa sida xoog gale waa in kulligiisa la masaxo sababtoo axaadiidta ugu xooga badan waa in kulligiisa la masaxo axaadiid hadda noo imaan doona cabdullaahi binu zayd saa intuu madaxa biyaha markuu soo qas halkaan intuu ka bilaabo oo saa halkaa u gediyo oo saana soo dhihi jira soo maa laakiin riwaayaad adiga xoogaa is-xoojinaysa ayaa iyadu sugaysa inuu qaar ka mida oo masaxay laakiin way bannaan tahay marmar in la sameeyo laakiin sida haalibka ah oo kaamilka ah waxaa weeye oo agarulculamaana ay waajib ay ka dhigayaan waxaa weeye madaxa in la masaxo gebigiisa shaaficiyada sunanka ay ku daraan ma garata sunanka ayay ku daraan laakiin waxay leeyihiin qayb ka mida in la masaxo laakiin masalo wadana saa la isku khilaafsan yahay oo axaadiidu u badan tahay inaad unsaan saan iska tiraada waa tasaahul wa marka sifaca si fiican maaragtay qofka inuu u masaxo oo madaxii u masaxo hadda xadiiska cabdullaahi binu zayd aa noo imaan doona uma asla wuxuu dhaqay rijlahu lyumnaa gacantiisa midigtaahu dhaqay ila lkacbayni laga gaaro waa anqawyada alaa mara saddex goor uma lyusraa bidxiina u dhaqay mila dalik saddex goor uma qaala markaas wuxuu yihi ra'aytu rasuul lah sal alayh wasalama waxaan arkay tawada oo weyse qaatay naxa wuduu'i haada sida aniga aan usoo weyso qaatay waa kii ku daray ee markaasuu nabigu wuxuu yidhi man tawada'a naxa wuduu'i haada uma sallaa ragcatayn saanoo kale qofkii u weyse qaata ee laba ragca tukada laa yuxadidu fii maa nafsa uusan ugu sheekeynayn qafar allahu maa taqadama min dembi ilaah dembigiisa u dhaafo marka waa inaad iska xirtaa sheekada xadiidu nafsiga waxay dhan culummada har hal mar hadduu kusoo hujuumo hadal oo iska xirtid xadiidka waa ku guulaysan in dembiga laguu dhaafo laakiin waxaa la diidaa inaad sii wadida bahasha istisaalo ilaa cadan aad ka heysid bahasha aad sii wadida lagu diiday haya aan sii wadno wa can cabdillaahi bni zayd bni caasim radi allahu canhu waxaa laga wariyey fii sifati lwuduu'i markuu nabigeeda weyseqaadkiisa ka sheekaysa ka sheekaynayay qaala wuxuu yidhi wamasaxa bira'sihi madaxiisou masaxay fa aqbala biyadayhi gacmihiisa ayuu saa ula soo qaabilay wa adbara marna intuu saa yidhi ayuu marna gadaal usoo jeediyey marna hore usoo jeediyey marka inaad saan tiraahdid oo saan tirahdidna waa bannaanta inaad saan tiraahdid oo saan tirahdidna waa bannaanta riwaayadda kalaa fasirayso wa fii lafdin bada'a wuxuu ka bilaabay bimuqadami ra'sihi madaxiisa bilowgiisa xataa dahaba bihimaa ilaa qafaahu ilaa oo maanta ma arkaysa qoortiisa ou la aaday yacni halkaanuu ka bilaabay ilaa qoorti uma raddahumaa wuxuu kusoo radiyey ila almakaani aladii bada'a minhu meesha uu ka bilaabay marka riwaayaddaana waxay caddaynaysaa ishkaalka ku jir riwaayadii hore fa aqbala bihimaa wa adbar oo riwaayadan haddii tan dambe lagu fasiro waxaa la leeyahay wowgan tartiib ma keenaayo macnaha halkaanuu ka bilaabay xagga u dhamay haddana xagga usoo bilaabay qaarna waxay leeyihiin riwaayada hore waxay caddaynayn inuu xagga markii hore gadaal intoo kasoo bilaabay hore usoo jeediyey haddana dib u aaday tana waxay caddaynaya inuu xagga ka bilaabo xagga u bilaabay labadaba marka waa iska bannaantaha dhib malahan marka labadaba dhib malaha cabdullaahi ibnu zayd ibnu caasim ibnu kacab alansaari almaazini ayaa la yidhaahda abu maxamed waa saxaabi mashhuura nin kaloo cabdullaahi ibnu zayd la yihaahaa jira oo asna ansaari ah laakiin maxay ku kala duwan yihiin cabdullaahi ibnu zayd ibnu caasima saxaabigan la yidhaha wuxuuna macruuf ku yahay xadiisulwuduu ninka wariyey xadiisulwuduu oo macruuf ku yahay cabdullaahi ibnu zayd ibni cabdirabbi ayaa ninka kala yidhahda saxaabiga isagu wuxuu ku wadanyahay ninkii aadaanka ru'yada ku arkay wey saaxibulaadaam kana waxaa la yidhahdaa saaxibu xadiisulwuduu axaadiid kalou leeyahay laakiin xadiisulwuduu a mashhuur ku ah marka nin saxaabiyu ahaa ninkaas waxaa la yidhahda musaylamat alkadaab ninkii dilay waaye isaga iyo waxshi ninkii xamso dilay ayaa musaylatu lkadaab ka takhallusay kabacdina waxuu ku shahiiday alxara xarada waxaa weeye madiina markii ninkii la dhihi jiray yaziid ibnu mucaawiya saddex iyo lixdankii hijradu markay ahayd saddex iyo lixdankii kama wadno nineteen sixty-three kama wadno waxaa laga wadaa saddex iyo lixdankii hijriyada hadda lixdankii lasoo dhaafo dhawaa kama badno ayaa jeyshow usoo diray nin la yidhaahdo abu muslim maaragtay maaragtay nin la yidhaahdo abu cuqma ma garat nin baa adiga haysa nin shaydaana markaasuu dadkii marka u baabiyo kuwa oo reer madiinaha ku kacay marka madiinadii markuu ka adkaado dadkii si xun ay u galeeno aada iyo aada maaragtay oo foolxumo ah marka dadkii iska laayeen dadkii marka la laayo gardarrada lagu laayay maba dhici karta isagoo in dadkii fitnada wada uu ku jiray laakiin dadkii iska laayeen ayuu ku jira marka radi allahu canhu waana ninkii musaylimatulkadaab maaragtay ama isaguba dilay ama waxba ka dilay radi allahu canhu ardaa xadiidka isaguna dheerow leeyahay oo bukhaari iyo muslim ay wariyeeno sida xadiidka cuhmaan ah laakiin kitaabkan maadaama uu mukhtasar uu yahay ibnu xajar khidow sameeyey xadiidka cuhmaan oo wixii dhammaa koobaaya ayuu keenay axaadiidta kale oo saxaab badanaa weyseqaadka laga wariyey waxaa ka mid a cabdullaahi bn zayd bn caasim waxaa ka mid a cabdullaahi bn cabaas cali bn abi aalib camar bn cabdullaahi bn camar bn caas saxaabo badanaa ka mida abi hurayra iyo saxaabo badanaa ka mida marka isaga xadiid oo cuhmaan ayuu bays ka dhigtay wixii marka ziyaadaha ama fasiraya uu inta kale ka soo qaadana sababtoo xadiid walba haddii uu keeno kitaabkaa weynaanaya sababtoo intaanuu kusoo celcelinaa intaa intuu kusoo celcelina adii xadiid walba waa intan waa ku jirtaa laakiin wixii ama ziyaadaha ku jirta ama wax oo wax caddaynaya ayuu ka soo qaatay xadiidka cabdillah bn cabdil inta kale waa iskala mid wuxuu markuu madaxa jooga ayaa waxaa ku jira wamasaxa bira'sihi faaqbala biyadayhi waadbara intaan xadiidka cusmaan kuma jirto muttafaqun calayh yacnii gacmuhu marna hore usoo jeediyey marna gadaan u jeediyey wa fii lafdin bada'a wuxuu ku bilaabay muqadami ra'si madaxa meesha horeo fooda labadii gacmoodoo saanu biyo ka qodan yihiin xataa dahaba bihimaa ilaa qafaahu ilaa qoorta uu ka geeyo uma raddahumaa wuxuu u celiyey ila almakaani aladii makaankii oo bada'a oo ka bilaabay minhu xaggiisa marka intaas uu soo celiyay marka laba sood waa ku bannaan tahay riwaayadda kale siday caddaynayso waa in halkan inta laga bilaabo sanadee la soo celiyo midda hore fa aqbala wa adbara laba macno waa ixtimaali kartaa waawga inuu tartiib uusa keenayo tan la micno tahay oo tan ay fasirayso macnaha hore in laga bilaabo gadaal loo celiyo iyo gadaal inta laga bilaabo hore la keeno haddana gadaal loo celiyo labadaba haddii la soy markaa dhibba wacan cabdillaahi bni camar radi allahu canhumaa waxaa laga wariyey fii sifati lwuduu'i uma masaxa bira'sihi madaxiisa oo masaxay wa adkhala wuxuu geliyey isbicayhi labadiisa farood assabbaaxatayni oo tasbiixsado marka ashhadu an laa ilaaha ilaa layla taago ama sabaabatayna waa la yidhaahdaa ma garato oo qofku markuu caayo qofku ishaaro annakara farmurugsataan dhahda xaanaha iyo garoorka iyo subaga markaa lasoo qaadanayo ayaa lagu soo qaadan jiray la qaadooyin meel kasta ma oolin waaga hore soo maa wa masaxa wuxuuna ku masaxay biibhaameyhi labadiisa suulna fii daahiri uduneeyhi ayuu ku masaxay akhrajahu abu daawuud waannasaa'iy wasaxa bnu qusayma ee cabdullaahi bnu camar bnulcaas waxaa dhalay camar bnulcaas ninkii dadka carabta uga caqliga badan ka mid ahaa ee masar furtay ee waqtigii cali iyo mucaawiya isqabteen dhinaca mucaawiya ka soo jeeday ee arrintii markii jeyshkii dagaalka xoog loo dhex maray mucaawiye maqasatu maaragtay sifiin soo jeediyey maaragtay mucaayiuusi warmaha inta kutbaha la soro war kitaabkan u taxaakuma wuxuuna ka waday jeeshka cali inuu kala daato nin aada u maskax badanoo daahya ah radia allahu canhu ardaa marka horeba dadka gaalada oo aada iyo aada maaragtay ay u adeegsadaan oo ka mid ahaa oo diinta ka soo horjeeda laakiin marka dambe waa uu islaamay nabiguna qiyaado ama jeesh abubakar oo ku jiro uba u dhiibaba nabiga calai sl oo madax uga dhiga ninkaasaa dhalay wiilkan cabdullaahi bnu camar marka nin aada u cibaado badan oo ahaa nabigana axaadiidta in badan maanta ma arkaysaa ka wareeyay oo cibaadada xataa intuu xadkii dhaafiy nabigu uu tartiib tartiib uga soo yareeyey saxaabada axaadiida badan ka midoo ka mid yahay aabihiisna wou ka hor islaamay taqriiban isaguna saddex iyo lixdankii meelahaas hijriyeed ayuu daa'if ku dhintay waqtiga hadda cabdullaahi bnu zayd oo kale ee madiine lagu dilayo waqtiyaalkaas agteeda ayuu dhintay laakiin isagu cidna ma dilino oo maaragtay isagu madiine markaa xarada ma joogo laakiin geerida unbaa iswaafaqday waqtigaas waa nin aada u daaco badan ba oo khayr jecel radia allahu canhu ardaa isaguna xadiid ou tilmaamayo nebiga weysaqaadkiisa uu leeyahy inta kaleo dhan xadiidka is mucaawi cuhmaan ay isaga mid yihiin laakiin meel oo ziyaadaha ku jirta meeshaasuu ka soo qabanaya xaafid ibnu xajar waa nin taagtiig badanoo axaadiida u ikhtisaar waa ninka dhanoo bukhaari sharxay bukhaarina axaadiidta inuu kala googooyo maxalu shaadka ka soo qaato xariifuu ku yahay isagoon hadda bukhaari uu ka tababarto waa ninka sharaxa ugu cajaa'ibka badan saaray marka kitaabka hadduu axaadiidtao dhan wada kamili lahaa kitaabku laba laabuu noqon lahaa laakiin wuxuu sameeyey asalka xadiidka oo kuu keena riwaayaad kaleeto inta ziyaadaad ku jirta oo dhag dhag dhag kuu soo siinaya si kitaabka xajmiga aad uusan ugu weynaan fawaa'idii meesha ku jirtana aada u heshay marka wuxuu yidhi waa can cabdillaahi bni cumar camar camr camr iyo cumar waa kala duwan camr waawaa badanaa ugu dambeeya camr haddii la yidhaahdo fii sifati lwuduu'i wuxuu maaragtay uu looga wariyey qaala wuxuu yidhi macnaa sidii hore cusmaan u sheegay laakiin meeshaana aa muhiima oo xadiidka cusmaan aan aada uga caddayn uma masaxa bira'si madixiisa oo masaxay wa adkhala wuxuu geliyey isbicayhi asabaaxatayn markuu madaxa masaxay uu soo masaxay dhegihiina waa ku darayo wa adkhala wuxuu geliyey isbicayhi labadiisa faro asabaaxatayn oo tasbafar murusate moogta wuxuu geliyey fii udunayhi dhegah meelaha laalaabka oo saa uu leeyahy saana inta loo geliyo asaa meelaha loo marmariyo soo saas maaha waa labadan faro haye wamasaxa wuxuuna ku masabaxay ibhaamayhi daahira udunayhi dhegta daahirkeeda halkan waa baaino meesha hoose gudaad meeshaana waa meesha daahir meesha korkahay saas u masa marka farahaana saana ku yiri suulkana saana markaas ku yiri waana madaxa marka la dhaqaayo biyo cusub loo soo qaadan maayo sababta wuxuu dhaha nabiga calayh sala sl udunaani eesh min alra's ayay ka mid yihiin marka sida shaaficiyadu ay qabto dhegaha in gooni loo masaxo iyagu sunanku ay ka mid yihiin oo biyo cusub loo soo qaadanayo may taas ma waa waa laga xoog badan yahy waxaa xoog badan biyihii madaxa lagu masaxay oad ku masaxday marka adoon biyo kale waxba aan soo qaadan aada fartan saa u gelinaysaa suulkana saa kore u gelinaysaa akhrajahu abu daa-uud wanasaa-i wasaxaabi bnu qusayma waa la fahmay ilata wa can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu dhahay qaala rasuulu llahi sala allau alayh wasalam rasuulka alle wuxuu dhahay ida stayqada axadukum qofkiina haddii uu ka soo kaco min manaamihi hurdadiisa falyastanfir alaaan oo macnaha uu weyse qaadanayo saddex goor ha istinfaarsado intuu biyaha kor sanka ugu qaado haddana ha soo duufiyo xikbaa ku jirto waxaa la yidhi fa ina shaydaana shaydaanka yabiitu wuxuu ku baryaa calaa khayshuumihi sanqaroorkiisa ama sanbacraarka waxaa tidhaahdaba marka ama sanqaroorku waxa waa meeshaan lafta ama waa meeshaan soke ama meesha sanka ku dhuwa maskaxdii sanka iska galaan intaba waa la yidhaahdaa waa un sanbacraarkan maanta ma arkayso dheer marka arrintaasina waa arrin nabigu uu noo sheego calayh salaatu salaam la odhan maayo marka waa majaazo macnaha wasakhaa ka buuxdaa laga wada lama odhanayo sababto shaydaanku nabigu uu noo sheegay meelaha manaafida jirka inuu ka soo galo yajri insaan min alinsaani majra dami dhiigga inuu la socdo meelaha dulduleelowna ka soo gelaya ilaa awalba markii la abuuray waxaa dhahay kan waa khalqun ajuf laa yatamaala waa khalqi jooflo meelo dulduleelo lahoo aan isceli karin marka haddii la igu salido waan ka shaqaysanaya meel walbau ka soo gelaya dheg iyo madax iyo san iyo maarata meel walbau ka soo gelaya marka waxaa kaloo la yidhaahdaa adibadu waxay sugeen in fayruusaad oo maaragtay ma garatay virus inuu meelahan oo kale had iyo gooraale oo fariisto gaaraan qofku marka uu seexdo wax soo maaragtay nadiifo karana biyaha inay ka jiraan ma garatay biyaha inay ka jiraan marka waa arrin oo cibaadana ah sixina ah diinta waxaway cajaa'ib badanaa ku jira walidaalika limaada sixadiina ku jiro qofka waxay arkaysa markuu wayse qaato qofka dhan oo caafimaadkiisaoo nashaad iyo khayr iska bedelay ma garan marka waa arrin cibaado oona maaragtay dhibi ah nacam marka halkaa qofku weliba markuu hurdada ka soo kaco istinhaarku inuu maanta ma arkaysa uu muhiim yahay ayuu maaragtay uu ku tusinaysa wa canhu waxaa laga wariyay abu hureyra ida stayqada axadukum min nowmihi haddii uu ka soo kaco hurdadiisa falaa yaqmis yadahu fi linaa'i weelkii u gacantiisa gelinin xataa yaqsilha ilaah uu ka dhaqo alaaan saddex goor fa inahu asagu laa yadrii ma oga ayna baatat yaduhu gacantiisu meeshay barisay muttafaqun caleyh walafdu limuslim xadiidkan kalena wuxuu faa-iideynayaa haddaad hurdo ka soo kacdid weelkii afka maaragtay furnaa gacanta ha la geli ilaa ah saddex goor ka dhaqo ma garata sababtuu ku cilayana waxaa weye fa inahu laa yadri ayna baatiyadu gacantiisu meesha ku barida ma yaqaano uma meel najaasaha oo gacanta la galay mase meel aan najaaso ahayn weliba xaafid ibna xajar wuxuu ku cilaya wuxuu yihi dadkii hore waxaa u badnaa inay qoryo ku asanjoodaan oo culimmadina qaaraaba dhihi jiray markaan biyo ku asanjoona maanaha haweena oo qoryo isaga tiri jiray dhulkan dhul kululow ahaa qofkii waxaa dhici karta marka intuu seexdo oo dhididkii inuu maaragtay boodihiisa iyo meelahaas gacanta la galo waa dhici karta ilaa qofku isxoqo meel uu la geliye meel uu maaragtay ma yaqaano markaa si aysan biyihii u nijaasoobin ixtiyaad ahaan in gacantii loo dhaqo marka axaadiidka wuxuu ka mid yahay axaadiidta shaaficiyada iyo culummada lamida iyo xujaystaan ay leeyihiin waxaa laga qaadanayaa biyaha yar haddii najaas ku dhacdo inay najaasoomayaan qofkuna badanaa biyaha uu gacanta la gelay waa biyo weel ku jira marka xadiidulqulatayn ayuu rajaxayaaho biyaha in loo qaybiyo qaliil iyo katiir qaliil oo qulatayn ka yaro ku najaasooba bimulaaqaati najaas iyo katiir oo badanoo qulatayn iyo wixii ka badano najaasada aan ku doorsoobayn ilaa cinda taqayur ma garata culimo kalena waa la doodaan waxay ku leeyiin arrintan waa tacabudi waa kolley masaladii horea ku jirta yacni ma waxaa la fiirinayaa biyaha yarkaa ma taqayurkaa laga fiirinaya si imaam maalig iyo keyrkiisa ay ku tageen iyo culimo badan mase haddayba qulataynka yar yihiin iyo haba taqayuren ha doorsam iyo taqayurina waa najaasoobayaan qolob walba culimmada meelay ayitay nacam kolley yacni samaaxada shareecada waxaa ka mid a in maaragtay taqayurka iyo doorsoonka lagu xiro ilaan dadkii waxa waye meel wal biyo fiican ma yaaleen wax yar oon maclaalayn biyo hadday ku duulaan biyo ha la daadiyo waa xaraj nas hadda ku cadba u nusuusta in xoogaa laga qaadqaato oo la isku waxay maahane nas haboo ku cad oo dhahay biyo hadday yar yihiin oo najaaso ay ku dhacdo oo taqayurna ay samaynin ha la daadiyo ma jiro maadaama nas ku cad ay jirin dadkiina axwaashooda dee waqti biyo badan iyo omasoorid qofkii soo maray waa la garan karaa adigoo kirli biyaa haysta ama tanar biya ama haan biyaa haysta adigay xoolaada kaaga dhici kara digay xoolaadada sida raajaxaba najaaso maa hala daadiyaa leeya aan lagu weysaqan aan la karta soo xaraj maa soo maa marka kolley waxaa dadka u sahlan ma garata in la yidhahdo biyo haddii door soomaan ya inkastoo minayaxyoteli markaa xadiis ku keenkeenaysa aada is leedahay ama xadiidka qulataynka uu raajixsan yahay laakiin haddana maadaama wixii ka yar haddayda najaaso ku dhacdo oy soo doorsameen wax nas toosoo ku cad lama haayo dadkiina biyuhi waa u dhibaatooyin xarajaa gelayn samaaxada shareecada marka culimmadan dhehaysa maaragtay biyuhu haddayna doorsoomin ma najaasoomayaan saasay xoogaa u badanta culimmada oo muxaqiinta oo mucaasir saas u badiyin sheekh albani iyo sheekh cuthaymiin iyo culimmada saas u badan yihiin iyo sheekhu islaam ibnu taymiya iyo saasay badana u badan yihiinoo in waxa lagu xira ay yihiin doorsoonka nacam inkastoo culimmada kalena daliilkooda uuseno daliilkoodu aada iyo aada u xoog badan yahay nacam wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal alla alayh waslm wuxuu yuri ida stayqada axadukum min manaami hadduu ka soo kaco falyastanfir alaatan saddex ka hor hasan daarsado fa ina shaydaana shaydaanka yabiitu wuxuu ku baryaya calaa khayshuumihi sanqaroorkiisa wa canhu waxaa laga wariyey ida sayqad axadukum min nowmihi qofkiin hadduu hurdo ka soo kaco falaa yaqmis yuu gelina yadahu fil inaa xataa laa yaqsilha ilaa uu ka dhaqo alaasan saddex goor fainahu ma oga laa yadri fainahu isagu laa yadri ma oga ayna baatad yadahu gacantiisu meesha barase muttafaqun caleyh marka midaa waxaa la yihahdaa ku jeesjeesaa la yihahdaa xadiidka oo yidhi gacanteeda waa ogaha meeshay barase hamiinkii kale ow seexdaa la yidhi markaasaa waxaa lagu soo kacalay isagoo dabadiisa farta kule jira subxaana wa tacaala ninkii sunnada haddou ku jeejeyso ilaahay waa imtixaana nin kalena rumagoo ku jeesjeesaa leeji kaasuu yidhi intaan afkeyga ruma geli lahaa dabadaan ku rumeeyaya markii dambe bahalo aa ilaahay subxaana wa tacaala calooshiisa cunaa dabada ka galay taasoo bahal dhala asagii dhammaa xiidmihiisii markuu soo cuno dad badan oo sunnada iyo diinta ku jeejeysa ilaahay balaayo ku salli subxaana watacaala marka diinta in lagu jeesjeeso marka wacan laqayd ibnu saabirata waxaa laga weri radi allahu canhu qaala rasuul llahi sal alla alay wasl wuxu uhi asbiq alwuduu'a weysada si fiican u kaamil wakhaalta isbaaqana marka waxaa ka mida wakhallil gelgeli bayna alasaabici faraha dhexdooda wa baalig fi listinshaaqi istinshaaqana maaragtay ku xayl dheerow ilaa an takuuna saa'iman inaad tahay maahane akhrajahu alarbacatu wasaxab ibnu qusayn laqayd ibnu sabira waa nin saxaabiya waxaa lagu tiriya dadkii un shaam marka dambe ku dambeeyey oo mashhuura xadiidkii qiso dheeru lahay abu daa-uudo wuxuu dha wafdi baan la socdo dha nabigaan u nimid markaasaa gurigaa isagoo ka maqanaa caaisho ugu nimid oo dha caaisha weel timirahay noo maaragtay qadimtow dhahay haddana cunto kale noo samaysay rasuulkiyaa noo yimid calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waxma ladin siiye haa neefow noo qalow yidhi haddana ninkii raaciga ahay oo ariga u raaci jiray oo uu xar yar waraayay markaas waxaa wada waa xar waa neef soo qalo markaas wuxuu u yidhi intuu ku jeesay wafdigii adinka idinma anaan qalin caadadeenaa sidaa ari boqol ahaan leenaha boqol inay ka badata ma rabno ina mashquuliso hadday waxaar dhalataba neef kalen bedelkiisi aan gowracnaa markaasaan su-aalo weydiino waxaan idhu yidhi waxaan qabaaho yidhi haween oo maaragtay badii'u lisaan afxun suu yidhi iska fur ma furi karo ilmana waa ay leedahan wax badanna waa isla soo jirna markaasuu dhahay waani oo iska waani hadday khayr reer waa iska dhaafiya markaasuu haddana weysadii uu weydiiyey weysadii marka uga jawaabay iyo salaaddii wax kas lakiin hadda inta weysadana wax kasweysa wuxuu yidhi asbiq ilwuduu'a weysada kaamil kaamilidda weysada waxaa ka mid a wakhallil bayna alasaabici faraha dhexgel ilaan faraha dad biyaha shab shab shab isaga shiido yah biyihii inaysa gaarinaa dhici karto nabiguna muxuu dhahay weylun lilcaqaabi eesh min annaar marka culimmada qaarkood waajibay ku tiriyaan inkastoo shaaficiyada iyo sunnooyinka ay ku daraan laakiin qaacidadii baa haysta maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi eesh fa waajib badan hadduu qofku saa uu dhiwo biyo raaciyo maxay u badan tahay inaan meelahaas biyuhu aysa gaarin marka waajibkii ma taab noqonayo ma taab noqonayo wixii aan waajibka uuna ku taab noqonayna ilaa bihi fa waajib waa in dhammaystiro wabaaliq fi listinshaaq axaadiidta culimmada qaarka u deliishaana ka mid tahay istinshaaqu inuu waajib uu yahay nabiga sal weliba kuxayl dheeraa buu dhah oo si fiican biyaha u qabso ilaa an takuuna saa'imanaa tahay marka sooman tahay qofka xoogaa inuus aada uga xayl dheerato si mutawasit haddaa adiga kascad uga xayl dheerato adaa soonkaaga iska jibi biyihi hadday caloosha kaa galaan maskaxda kaa galaan laakiin haddaada ku xayl dheera iyagu iska rooraan adiga waajib waxba kaama saar akrajahu larbacatu wasaxahu ibnu khusayme ayaa weri waliabi daawuud fii riwaayatin waxaa ku sugnaad idaa tawadacta haddaa weyse qaato famadmid luqluqo marka luqluqashada inay waajibtay axaadiida laga qaatay waaba nas waaba ku caddahaa marka marka hadda ka bacdi luqluqashadii iyo istinshaaqa waa sunna waa iska dhaafa yaan laydinka maqlin marka qofka waxaa la rabaa inuu sunnada sifax ugu dadaalo sunnada hiya alqaadi aqwaasha culimmada sunnadaa ka xog culimmadu waa dadaaleen inay ayagu wixii waajib iyo wixii sunno ay kala sooceen laakiin hadalkoodu macsuum ma aha ma garan sida imaam shaafici uu dhihi jiray idaa wajadtum qowli yukhaalifu xadiida arasuul fadribuu qowli bicurdi alxaa'id derbiga ku toora xadiidka qaata idaa sax lahu madhabi saasaynu dhihi jiray maaliki oo kale iyo kullun yuukhadu yuukhadu min qowli wayudac min qowlihi ilaa saaxibi eesh hada alqabr nabigu u jeeda marka arrintan hamiyo weynay siinaysaaho luqluqashada iyo isinshaaqa inay waajib culummada dhahayso aada u xoog badanya weliba xaafid ibnu xajar markii uu sharxaayo waxaad moodaa arrintaas inuu u iilanaayo inuu maarata aada u xoojinaayo isagoo weliba shaaficiya haddana inuu xoojinayo waliabi daa-uud fii riwaayatin waxaa u sugnaaday idaa tawadacta haddaa weyse qaato famadmid wacan cumaana radi allahu canhu waxaa laga wariyey xadiidkiisii oo riwaayo kale ah riwaayada saxiinka aan ahaynoo riwaayo kale ah oo waa xadiidkiisii laftiisa laakiin waa riwaayo kaleo maaragtay tirmidi iyo keyrkiis ay wariyeen ana nabiya sal alla alay slm kaana yukhallilu wuu gelgeli jiray lixyatahu fi lwuduu'i hadduu garkiis ayuu weysada gelgelin jiro ilaa uu ka gaarsiiyo lafta jirka uu ka gaarsiiyo akhrajahu tirmidiy wasaxabu ibnu khusayma culimmada in badan qaar waxay dhahan takhliilu lixya waa sunno laakiin meeshan ficilka nabiga waxaa ka muuqanaya xadiidkuna waa saxiix inuu dhex gelgeli jiro soo ma sababta waa min isbaaqi lwuduu ayay ka mid tahay kaamilnimadiisa ilaa xibinta waa xubin la dhaqo soo ma xibintaa marka in la gelgeliyo macnaha oon la sahlan can cumaana radi allahu canhu ana nabiya sal allau alayh wasalam kaana yukhalilu wuxuu dhexgeli jiray biyaha lixyatahu garkiisa oo haashka في الوضوء ويسقاط أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة وعن عبد الله بن زيد عن صامر واي عبد الله بن زيد بن عاصم واي صاحب الوضوء واي وروايات كلا أو كميدة أحاديث وضوء أو كميدة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي وحالوك أن بثلثي مد مد صدح meelood markii loo dhigay laba daloon mudkina markaa u bato oo biyo ahaan lagu qiyaaso waa un nuskiilo wax quman kama badno soo ma ilaa saaciya wuxuu yahay taqriiban laba kiilo iyo wax yar oo yahay haddii wax qoyan oo yahana markaas laba liitar iyo waxa uu noqonaa mudki saacina waa afar mud adiga waxaa weeye waa un musliter musliter wax u dhow camal meelahaas wuxuu uga dhow haddii la qiyaaso marka nusliter oo saddex qayb loo qaybiyey laba dalool oo kuwaysa qaatay fa jacala wuxuu bilaabay yadu ydu yadluku inuu marmarinayo diraacayhi hurdhamadiisa akhrajahu axmed wasaxaw ibnu qusayme xadiidkuna waa saxiix xadiidka marka waxaa laga qaadanaya awalan inaan biyaha lagu israafin oon lagu xadgudbin wax haddee maaragtay subag subag aada moodana aan lagu maaragtay wiil muritaaniya beri lagu galaasaa madiine markaan dhigayn xarka isagoo weysaysana waxaad moodaa inuu subkanahay biyaro sahlay waxaad moodaa jirka inuu yacni qof maaragtay subag ismarinayo ma madhabkaas sida qaba mase isagaa hadde sida loo tarbiyeeyey dadna waxaa waaye taas waa laga fiican yahay dhaqitaana la sheegay subag lama sheegin moog israafka faraha badan oo qofkii hal baaldi ku weysaysana ama karli weyn waa laga fiican yahay tabasudaa la raba waxaa kaloo laga qaadanaya waxa la yidhaha dalkiga marmarinta inay mashruuc tahay ma waajiba mase waajib ma aha waa isu khilaafan culimmadu laakiin haddii la-aantiis ise biyaha xubnaha isbaaqi in la kaamilo isa dhaceyno waa waajib laakiin sida haddaad bad ku dhex fadhiso biyo aada dhex geliso ama baaldi gacantana aada dhex geliso biyo hadday dhex dhibadaan shaki male meel kasta waa gaaraya markaas soo maa markaas waajib maaha laakiin haddii biyaha kugu yar yihiin oo kale oy qasab kugu tahay inaad maaragtay ay meel walba aada gaarsiiso dalkiga markaas waajib uu noqonaya wallahu aclam can cabdillaahi bni zayd radi allahu canhu ana nabiya sala allahu calayh wasalam utiya waxaa loo keenay bihuluthey muddin mud waa xawey nus liter camal wax u dhowaaye oo saddex loo qaybiyey laba meelood maaragtay biyo la eg fa jacala wuxuu bilaabay nabigu inuu kuwey ayaa loo keenay yudliku diraacay macnaa wuu kuwaysa qaatay waayo biyahaasoo kuwaysa qaatay marka gacantii markuu dhaqaayana waa marmarinaye balala qaliyo kuma sin waa marmarinayo ila haddaad biyar kuwaysa qaadanaysid biduuni dalkin maa yumkin marka haddii waajibka uu taam noqonaynin maa laa yatimu lwaajib ilaa bihi eesh fahuwa waajib marka markay culimmadu kulen dalkii waajib mise maajib maa ee badoo kale haddaad dhex gelisid xibinta ama lugteed fuusta biyaa dhex gelisid soo maha ama adigaa biyo ku lumbadaba wayse qaadkiina waa niyeysad dalkii markaas waajib kuguma ah laakiin biyar haddaa ku wayse qaadanisino haddii dalki waa marmarinta anagu aan dhahno biyaa gacanta la marmari dalka carabi lagu yihahdo marmarintii marka haddaysan kuu suurto gelinin oo xibnihii aysan maaragtay aysan kamilaynin ilaa bihi maahane markaa waajib ay noqonaysa oo qaacidahay soo gelaysa maa laatimu laajib ilaa bihi fahu waajib wa canhu cabdullaahi bnu zayd waxaa laga wariyey annahu ra-a nabiya sala allahu calayh wasalam inuu arkay ya'khudu liudinayhi inuu u qaadanayo maa-an biyo cusub oo khilaafa almaai aladii akhada lira'sihi biyahoo madaxa u qaatay biyo aan ahayn akhrajahu lbayhaqiyu ayaa wariyey waana daciif wa huwa cinda muslim min hada alwajhi muslim sidaanu u wariyo bilafdi wamasaxa bira'sihi wuxuu ku masaxay madaxiisa bimaa-in gayri fadli yadayhi biyo aan maaragtay gacantiisa ka soo harinoo biyo cusoo madaxa uu ku masaxay wahuwa almaxfuudu asagaana maxfuud ah macnaha waxa weye xadiidka hore wuxuu sheegaa in nabigu calayhi salaatu salaam markuu dhegihii uu masaxay biyo cusub oo usoo qaatay laakiin xadiidkaas waa munkar waay waa daciif oo wuxuu ka hor imaanayaa xadiidku sida saxdaa muslima wariyo madaxuu biyo cusub usoo qaatay oo gacmihii markii uu dhaqay madaxuu biyo cusub usoo qaatay kaasaana saxa idan dhegaha waajib maaha biyo cusub inaad usoo qaado laakiin madaxana biyo cusub aa loo soo qaata nacam madaxa biyo cusub ayaa isagaa loo qaata waa dhici karta oo biyo cusub aa loo usoo qaata sida xadiidka marka waxaa oo daciifka ah waxaa weeye in uu nabigu dhegaha biyo cusub usoo qaatay sababto aludunaani min ara'si wa biyaha madaxa lagu masaxo unba ayaga lagu masaxaya biyo cusub looma qaado ee biyo cusub waxaa dhacday loo soo qaado in madaxa biyo cusub loo soo qaado ayaa nabiga ka ansaxday calayhi isalaatu wasalaam wa canhu cabdillaahi bni zayd bni caasim waxaa laga wariyey annahu ra'aa nabiya sala allahu calayh wasalam u arkay ya'khudu liudunayhi maa-an biyo inuu usoo qaatay khilaafa almaai khilaafa almaa'i aladii kuwa ka duwan biyihii akhada lira'si madaxa usoo qaatay oo biyo cusub usoo qaata u leeyay akhrajahu lbayhaqiyu marka waa shaad waaye sanadku waa sax laakiin waa shaad oo waxaa la yidhaha hadday riwaayad daciifa ay riwaayo saxiixa khilaafto munkaraa la yidhaahdaa hadduu riwaayad sanad saxiixa ku yimid ay riwaayo kaloo ka xoog badan midda oo xoogaa daciifka oon la qaado karin shaad baa la yidhaahdaa midda ka soo horjeeda oo xoogga badanna maxfuudaa la yidhaahda hadday riwaayo daciifa riwaayo saxiixa ka soo horjeedo munkaraa la dhahaa midda daciifka tan kalena waa saxiix laakiin hadduu sanadaa saxiixa asaaniid kale oo ka xoog badan ayaa ka hortimi midda laga xoog badan yahay oo axaadiidta kala khilaafsan maxaa la dhahaa shaad midda kalena maxaa la dhahayaa maxfuud ayaa la dhahaa nacam oo wadar iyo waaxidkee waalan wa wadartaa la xoojina ama ninka xifdiga badan marka ninka iqada laakiin xadiid gooniya looga adkaaday xadiidkiisa shaadaa la dhahaya xadiid kaloo kasoo horjeedo looga adkaadana maxfuudaa la leeyahay isagaa la xidisanya la yaqaana hadduu nin daciifa xadiid wariyo xadud kasoo horjeeda oo nin iqaa wariyana kan daciifka xadiidkiisa munkar leh waxa la inkiro aanba la qaado karin nin kale xadiidkiisana waxaa le waa xadiidka maaragtay saxiixa ayaa la oranaya marka kan oo xadiidka muslim kasoo horjeeda waa shaad wa wa huwa cinda muslimin hada alwajhi bilafd wamasaxa lafdigaana kusoo arooray oo wamasaxa bira'sihi bimaa inuu ku masaxay hayri fadli yadayh biyo aan kuwii gacmaha kasoo har ahayn ayuu ku masaxay wa huwa almaxfuudu asagaana maxfuudka oo raajixa waay can abi hurayrata radi allahu canhu qaal samictu rasuul lahi sala alla alay waslm rasuulkaan maqlay yaquulu asagoo odhanaayo inna ummatii ummadayda ya'tuuna way imaanayaan yowma alqiyaamati guran ayagoo wejicad muxajaliina oo xibna cadcad oo xibna gargaran maxay ka wejicad yihiin kana xibna cad yihiin min aahari lwuduu'i waysaqaadka raadkiisii waysaqaadka waysaqa nuurkiisaa berri soo baxaya ha u malayna cayaar cayaar qofka waysadan loo soo qaadanayo oo intaasan aweyso qaadanayso ha u malina cayaar cayaar nuurkeeda adduunkana waa muuqda qofka tukadaa oo wayse qaata qof kale uma eg aakharena waa muuqanaya ma garata min atar wuduur abuu hurayra markaas wuxuu ku daray faman istadaaca qofkii awooda oo minkum ka mida adinka idinka mida an yudiila inuu dheereeyo guratahu cadaantiisa waja cadaantiisa falyafcal ha sameeyo muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay wallafdu limuslim lafdigana muslima iskale marka xadiidkan sababow lahaa oo waxay ahayd nabiga waxaa lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam ummadaada gadaal ka imaan doonta oodan hadda arkin qiyaamo seed ku gara doonta markaasuu wuxuu yidhi ka warrama hadduu qof fardo ou leeyahay weji cadcad lugahana ay cadcad yihiin quradu waa wejiga cad qoobabkii afarta adina ay caddo tahay iyo fardo madow haddii laysku soo dhex daro miyuusa fardihiisa garanayni haaw ka garanaya markaasuu fa ina ummatii yubcahuuna yowma alqiyaamati quran muxajaliina min ahar lwuduu ayagoo bariir cad oo wejiga uu cad yahay oo dhalaalayo xidhinihii kale dhalaala nuurkii waysaqaadka ay soo baxaya dadkii kale marka la mid ma ahan marka kelimadan dambeo man istadaaca minkum an yudiila gurata falyafcal qofkii awooda inuu dhaldhalaalkiisa ou dheeleeyo macnaa qurada wajacadaanta ama taxjiilkiisa xibno garnaanta uu dheereeyo ha sameeyo xadiidka may ka mid tahay mis- oo nabiga miyaa yidhi mase ka mid maaha culammada muxaqiqiinta waxay rajaxeen sida xaafid ibnu xajar ibnu taymi ibnu qayim iyo sheekh alalbani iyo ma garatay intaan dambe waa mudraj ayaa lahaha min kalaami abi hurayra mudraj musalax xadiida waxaa lagu yidhaahdaa nabigaa war sheegaaya qofka raawiga ayaa wax tacliiqiisa uga ku daraaya ma garan isagoo ama sharax uga jeeda ama dadka inuu ku xafiyo xadiidkii in lagu camal falo uga jeeda hadhow dadkii marka aan xadiidka aan aqoonin ma kala yaqaanin hadalkan ma hadalkii nebiga mase waa hadal oo qofka saxaabiga ama taabiciga uu ku daray oo hadalkii uu dhexgeliyay mudr waa hadal hadal la dhexgeliyey laakiin culimmada muxadisiinta way soo saareen waxay ku soo saareen saxaabo badan baa weyseqaadka wariyey nin wariyey man istitaaca minku an yudilo qururatahu kuma jiro abu hurayra waxaa ka wariyey xufaad bara badan hal nin unbaa wariyey oo nucaym almujmir la yidhaahdo nucaym esh almujrim la yidhaahdo mujmir waxaa masaajidkuu fooxin jiray dh- yani dhuxusha uu ku fooxin jiray ninkaa laftiisa wuxuu dhihi jiray aniga ma kala aqaano hadalkan abu hurayra iska le mase xadiid taas horta xagga sanadka waa inay idraajkaa soo baxday xagga macnahana waxaa la yidhi awal horta wejiga in la dheereeyo sooragal ma baa intee loo dheeraynaa wejiga xaggiisa haddii kale madaxuu tega madaxan dhaqay noqonayso ma midda kale nabiga kama soo aroorin calayhi salaatu wasalaam in macnaa markuu mirfaqayn ka dhaqo in la yidhahdo sharaca fi lcadud sharaca fi lcaduda uu dhex galana waxaa weeye macnaha waa mirfaqaynka oo la kaam ilaa shayga haddaad kaamil yeesho waxun baa ku darsamaya soo ma marka micnahaasna waa ku jiraa marka hadalkan ee, oo ha- waa macnaa ha sii badiyo xibnaha sii dheereeyo waa abu hurayra fahamkiisa iyo kalaamkiise xadiid ka mid maan culimadu saasay rajaxaan وعن أبي هريرة عبد النور رساس وسقنا الرجحين وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه إليه إن أمتي أتون يوم القيامة وإيمانيا غرا أيغو وجعت محجلين أو حبن عد عد من أثر الوضوء سيدا فرسك وجه يقوابك على العضو قال ويسقات كرات كيس انت مرك أبو هريرة إسكال فمن استطاع قفك أو أو منكم أن يطيل غرته فليفعل حسنه متفق عليه واللفظ لمسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت وحي تري كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه وحو جعلا معناها التيمن إنه ويسقات يا عجب قل جري في تنعله مركو كبا إلناي وترجله مركو شان ليسناي ودنع مدح ميته كبلا بجري وطهوره مركو ويسقادناي وفي شأنه كل أرنتيسو دن نوينا وحيرا هذا وقاعدو oo islaamka wanaagsano ashyaada wanaagsan in midigta lagu bilaabo daraajka marka la gelaayo marka weyseqaadka la dhaqaayo in midigta lagu oo qofka uu ku bilaabo laakiin waxyaalaha xun oo wasaqda la iska zuulinayo oo kale asanjada iyo masquul markaa ka soo baxaysa iyo markaad gelayso bidixdaa ku bilaabaysa markaad ka soo baxaysana midigtaa soo hormaraysa masaajidkuna waa cagsigiisa midigtaa lagu soo hormarinaya hadhowna bidixdaa la hormarinaya midigtaa lagu reebaya marka waxyaalaha mustaqdaraadka midigtaa loo hor waxaa loo hormarina bidaxa waxyaalaha fiicanna midigta amaa rumaga waxaa ladaa mustaqdaraadku ma jiro marka isaga midigtaa lagu rumeeya sababta isaga waa sharaf waayo mustaqdaraadku ma jiro oo cadashayadu waa wax lagu faano maahane wax la qunuunsada maaha allaahuma gaalada iyo waxaas maaragtay wax ku ta'asuray maahan وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه وحا عجب قلن جر معنى أو جعل التيمم إنه مدقيستو مدق أو كبلا ضحيالا شرفت له في تنعله كبا إلا شر أو كبت مركا ميتا لو بلاها مركا لبحنا يعني بيحا لبحنا ميتا لو ريبا وترجله مركو صلى الله عليه وسلم إن عمديتا وصلى الله عليه وظهوري هي مركو تما إسكحي رايه iyo wa duhuurihi waysaqaadkiisa wa fii sha'nihi kulli arrimihiisoo dhan oo shaniga waxaa loo jeedaa waxyaalaha dayibaadka oo wanaagsan muttafaqun calayhi wa wa can abi hurayrata radi allahu canhu waxaa laga wariyey qaala qaala rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam idaa tawada'tum haddii aad weyse qaadataan fabda-uu ku bilowda bimayaaminukum midigtiina ku bilowda akhrajahu arbaca wasaxi bnu qusayma waana saxiix waay xadiidkii caaishow ayidaaya oo waa maxay waxyaalaha fiican midigta in loo hormariyo weliba waa siiqat اlamr marka xibnaha waa kala duwan yahi qaarna waa labolabo qaarna waa hal xibno wejigoo kale ma garata iyo madaxa masixitaankiisa midig iyo bidix midna ma kale waa isku mid kaa isaga tiyaamun ma laha laakiin gacmaha iyo lugaha in gacanta midigtaa la hormariyo gacanta bidixdaa lagu xijiyo sida haddaba xadiidka cumaan ee xadiid wudu ah ku cadde ma waajiba mise waajib ma ahan culimmada in badan waxay u badan yihiin tiyaamunku waajib ma ahane waa sunnay u badan yihiin wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu lah sal alla alayh wasalam wuxuu dhahay idaa tawada'tum haddaa weyse qaataan fabda-uu bimayaaminukum ku bilowda akhrajahu alarbacatu saxib bnu qusayma wa can ilmugiirati bni shucba waxaa laga wariyey radi allahu canhu kaanaan kusoo gebagabaynaynaa ana nabiya sala allahu calayh wasalama tawada-a wuu weyse qaatay famasaxa binaasiyati ayuu masaxay iyo wa cala alcimaamati waalkufayni cimaamadii iyo labadii kufoo masaxay akhrajahu muslim muslim ba muqiira bnu shucba waa nin saxaabiya oo haqafi ah sulx alxudaybiya ka horow islaamay sulxudaybiya sanadkii lixaad ay ahayd marka wax yar ka horow islaamay sanadkii shanaad oo hijiriyada nabigana maalintaa isagaa khaadim u ahay oo ninkii la hadlaayey oo qure quraysh ka socday waftig waa kii markuu nabiga garkiisa qabsado uu seefta ku dhufanayo wuxuuna ahaa dadka duhaadda carabtahoo maskaxda badanoo ka mid ah oo aada iyo aada taagtiiga fara badan waa dadkii yidhaahdeen magaalo oo lix irdood leh hadduu rabo lixda waa ka soo geli kara oo la waardiyeynayo macnaa se u taagtiigi kara markii dambena wuxuu ahaa raggii cumaan cali mucaawiya markay iskhilaafeen raggii mucaawiya la jiro cali wuu la teliyey markii hore wuxuu yidhi cali o waxaan kugula talinaa wey mucaawiya shaam u daa dalxa iyo zubayrna kuufa iyo basro kala geeyo arrintu markay soo xashiso kuwa xasaarta ka yeel haddii kale wuxuu dhabaa lagu kacaawda laakiin cali kama uuna yeerin sidii bay noqotay marka markii dambe mucaawiya wuxuu u dhiibay basra haddana kuufa u dhiibay isagoo kuufa madax ka ah zamankii mucaawiya oo khilaafada haystay sanadkii kontonka ahaa sanadkii konton hijriyada ayuu dhintay radi allahu canhu arda nabigana badanaa wuu raaci jira uu u khidmayn jiray radi allahu canhu oo weliba weyseqaadkiisa iyo marar badan isagoo la socdo u khidmaynayo ayaad arkaysaa xadiid wuxuu yidhi ana nabiya sal alla alay tawada u weyse qaatay famasaxa binaasiyatihi foodiisa uu masaxay iyo wa cala alcimaamati cimaamad iyo walkufayn macnaa madaxa masaxiisa hadda ziyaadadan u soo qaatay macnaha waa maxay madax haddii cimaamad ay saaran tahay waxaad heli kartaa inaad fooda intaad ka masexday cimaamada ku kaamilayso waa heli karta cimaamada o dhanna qofku waa iska masexi karaa isagoon hadda cimaamada aan ka qaadinba meel aan banaynin ma garata waana soo marnay axaadiidta badankooda inay madaxa ay la masaxtay laakiin mar marna inuu nabigu calayhi salaa sl madaxa qayb ka mida uu masaxay marka tan ayada hadduu madaxa intuu qayb ka mida masaxo cimaamad uu ku dhammaystiro khilaafkeedu waa yarya nacam marka hadday cimaamad ku xirantaho inaad maaragtay ay kaa go-do ama gabdhaha xijaabka watoo kale oo meelahaas masaajid iyo meelaha gurigoodu aan weysada ugu galo hadday qayb ka mida ay masaxaan inta kale maaragta yani shukada meesha madaxa uga xiran tahay iyo halkaasi inta kale ay madaxa ka masixi karaan ilaa meelahaasoo kale wejigooda ma faydi karaan haddii lacala ay meel babliga ay salaad ay ku qabato inay weysto ay rabto oo kale wacan mugiirat bni shucba radi allahu canha ana nabiya sal alla alayh wasalam tawada weyse qaatay famasaxa binaasiyati foodiisoo masaxay wa cala alcimaamati cimaamadan intii kaleo ku dhammaystira walkhufayni kufaynka kufaynka baab dhanba noogu imaan doona akrajahu muslim ayaa wariyey xaaw intaasaan ku joogsan insha allah qamaadiya dhow wallahu aclam wsal allah calaa muxamed